alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu listithnaa'i istihnihii ayuu u baab yahay baabkaani wa xuruufu listihnaa'i istihnaha xuruuftiisii hamaaniyatun sideed waay wahiya sideedkaasna ilaa ilaa waaye iyo wahayrun hayrun waaye iyo wa siwan siwan waaye iyo wa suwan suwan waaye iyo wa sawaaun sawaaun waaye iyo wa khalaa khalaa waaye iyo wa cadaa cadaa waaye iyo wa xaashaa xaashaa waaye falmustathnaa kii lasoo reebay biilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu waa la nasbinayaa idaa kaana alkalaamu kalaamka haddii uu yahay taaman mid taam ah muujaban muujab ah naxwu qaama alqowmu qowmkii ayaa istaagay ilaa zaydan zayd maahane oo kale iyo wa kharaja annaasu dadkii ayaa baxay ilaa camran camar maahana wain kaana alkalaamu kalaamka hadduu uu yahay manfiyan mid manfi ah oo la diiday taaman oo taam ah jaaza waxaa bannaan fiihi mustathnihii dhexdiisii albadalu bedel ayaa bannaan iyo wannasbu nasbi ayaa bannaan cala alistihnaa'i istithna korkiisii lagu nasbiyo naxwu maa qaama alqowmu qowmkii ma istaagin ilaa zaydun zayd mooye oo kale waaye wa ilaa zaydan zayd maahane oo kale waay wain kaana alkalaamu kalaamka hadduu yahay naaqisan mid naaqis ah kaana mustathnihii wuxuu ahaanayaa calaa xasabi alcawaamili cawaamilii baahidoodii korkeeda korkooda ayuu ahaanayaa naxwu maa qaama ma istaagin ilaa zaydan zayd mooye wama darabtum ma garaacin aniga ilaa zaydan mooyaane wamaa marartum aanan soo marin ilaa bizaydin mooyaane oo kale waaye walmustathnaa kii lasoo reebay bisiwan siwan lagu soo reebay iwa suwan suwan lagu soo reebay iwa sawaa-in sawaa-in lagu soo reebay iyo wakayrin kayrin lagu soo reebay majruurun waa la jarayaa laa kayru si kale ma bannaana walmustathnaa kii lasoo reebay bikhalaa khalaa lagu soo reebay iyo wa cadaa cadaa lagu soo reebay iyo wa xaashaa xaashaa lagu soo reebay ee yajuusu waxaa bannaan nasbuhu mustasna mustathnahaasi nasbiintiisi iyo wa jaruhu mustathnahaasi jaritaankiisi naxwu qaama alqowmu qowmkii ayaa istaagay khalaa zaydan zayd wixii ka soo haray mase khalaa zaydan zayd maahan iyo wa zaydin zayd maahan wacada camran camar maahane iyo wa camrin camar maahan wa iyo wa xaashaa bakran bakar maahane iyo wa bakrin bakar maahan waay ayib waxaan kusoo dhex jirnay mansuubaat lasmaa mansuubaat lasmaa'i wuxuu soo sheegay musanifki inay yihiin shan iyo toban waay shan iyo toban inay yihiin ayuu musanifku soo sheegay raxmat ullaahi caleyh shan iyo tobankii waxaan soo qaadanay lix soo ma mafcuulun bihi masdar darfu zamaan darfu lmakaan alxaal watamyiiz kan waa kii toddobaad marka baab listithnaayi waa kii toddobaad marka hore waxaan ogaanaynaa musanifka muxuu kaga hadlay intii isaan dhihin ka hor waxaan ogaanaynaa inay jiraan mustathnaa iyo mustathnaa minhu iyo adaatu istithnaa-in wax la dhahay len baabka intaasoo ku saabsan ee kaga ayaa ku jirto inaan fahmno waay marka waxyaro hordhaca inaan sameyno lagmaarmaan si aan u fahamno xaqiiqada marka hore waxaan ka hadlay inaan dhahnay inaan ogaano saddex shay wixii ay kale yihiin mustathnaa mustathnaa minhu adaatu istithnaa ayaa jira macnahoodii aan fahamno markii tusaale aan gaarno ayaan sheegaynaa insha allah macnahoodii aan fahamno mustathnaa iyo waxay jiraan dhahne mustathnaa minhu iyo adaatu istithnaa-in adaatu istithnaa-in maxaa laga wadaa mustathnaa macnihiis waxaa waaye lasoo reebo waayo mustathnaa maxaa waaye lasoo reebe mustathnaa minhuna laga soo reebe laga soo reeba waayo mustathnaa minhu macnihiis maxaa waay laga soo reeba waay adaatu istithnaa-ina lagu soo reebe waay lagu soo reebe mustathna maxaa waa dhane lasoo reebe lasoo reebe mustathnaa minhuna laga soo reebe adaatu istithnaa-ina lagu soo reebe tusaale oo xisi ah la fahmi karo innaka waxaan soo marnay baadiyo ari haddii ayaa ari haddii guriga joogo ariley ba tahay inta badan geel iyo lo-da martida looma qalaayo soo maa mad kan tooreyda u fudustahay kewa ariga isag la la jiifina kac marti hadday timaado iisoo qobo asaga la inta badan waayahay adigoo gurigaada joogo ayaa waxaa ka imaa ka ku imaaday marti gurigaada adigoo iska joogo ayaa waxaa ku imaaday dad marti ah martidan maxaa shareecadaas fartay in la karaameeyo soo maa goorta ay koo im ku imaadeenna waxaa waaye goortii arigii foofay waay foofitaan waa soma xarada ka baxay oo foofay arigii markii foofay ee waxay ku yimaadeen martidii markaasa gogol ayaa u sameyneysaa oo una hagaajinaysaa fadhiista dad aada jeceshahay marti waay aad ku kuluushahay martida maraati bay leedahay soo ma way kala qaalisan tahay gogaa u faraashtay fariista dhahday waxay cabitaan ee waxba usoo keentay ay hoogaha ku dadaahaan waxaad qaadanaysaa harig agee adi arigii waxaad aadaysaa arigii arig ma fog meel fog ma adin waa dhow yahay waa ordaysaa ariga gaaraysa saana u fiirinaysa kii macquulga ah ayaa soo qabanaysa marka maa rag maa ka rabtaa martadii al raba in loo qalo xariggii marka neefkii aada soo qabatay waxaad kusoo xirinaysaa xarag xaraggii aada wadatay kusoo xirinaysaa waa soo jiiday marka waa soo celinaysaa xagee usoo celinaysaa gurigii xaggiisii xagee ka soo celisay arigii maxaa kusoo celisay xaraggii intaana waxaa la rabaa marka saddexdii aan sheegnay aan ku dabaqno kan hore maxaan dhahnay lasoo reebe maxaa waay kaas mustatinaa ayuu ahay soo maa lasoo reebe waay neefkan muxuu yahay mustatani waay maxaa dhacay hee lasoo reebo waay arig ari isaga lasoo reebay arigi laga soo reebay arigina muxuu yahay ma allah macnihiis marka laga soo reeba waayo neefkaani kan laga soo reebayna maxaa waaya dee arigii waay arigii marka maxaa waay laga soo reeba waayo arigii waayo xaggiisa neefkan laga soo reebay waxaad aada u isticmaashay oo neefkan kusoo xirtay arigan kaga soo reebtay maxaa waay xaraggii maxaa la aragna lagu soo reebay asaga lagu soo reebay neefkan soo maha asaga ayaa hee lagu soo reebay xaraggii muxuu noqday marka adaatu istitnaa booskeedu fadhiya arigaani iyo nafkaani waxaa lagu kasoo kala reebay xarigaani waayo nafkii lasoo reebtay mustatnihi waay arigiina mustatnaa minhu waay xaraggiina adaatu istitnaa boolkiisu fadhiya intaan intaas intaas inaan fahmno waay haddaba marka xuruuftani musanifka meeshaan ku sheegaayo isimka ka dambe waxaa la dhahaa mustatna sideedkan xuruf xaraf ama sideedkan lafdi musanifka meeshan ku sheegaayo isimka ayaga ka dambeeya oo gadaashooda dhaco maxaa la dhahaa mustatna waay maxaa waay lasoo reebihii waay sideedkan isimka ka horeeyana laga soo reeb waay magis maala mustatnaa minhu waay isimkan hore iyo kan dambe waxa lagu kala reebayan maxaa waay adaata istinaagi waay intaas ma fahmnay haye intaas horta hordhac waay si baabka lagu fahmo tusaale markii gaarnana waa isweydiin doonaa musanifka hadda marka raxmatullahi caleyhi meeshan baabkan wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood bawl istitnaa waxaa lagu tariyaa abwaabta naxwada kuwa ugu ad adag dhigta raariciya marka si fiican hadda wax weyn kuma sheegayne wax yar lay ku ishaarayna insha allah musanifka baabul istitnaa wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood musanifka baabul istitnaa wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood kow adaatu istithnaa'i meego waayo adaatu istithnaa'i meego waayo adaatu istithnaa'in meego waaye kow musanif maxaa kaga hadlaan dhaanay adaatu istithnaa'in meego waayo qalabka waxa lagu soo reebto meego waayo adaad maa waayo dhalab way qalab qalab qalab adaatu istinaai istinaa dalabkiis waay waxyaabaha lagu kala saaro waay adaatu istinaa-in meega waaye ayuu kaga hadlaa kow labo mustatnaha hee xaaladihii xaaladihiisi maxaa waaye mustatnaha xaaladihiisii maxaa waaye iyo tusaalihiisi musanifku waxaan dhahnay baa ulistitinaai muxuu kaga hadlayaa saddex arrimood kow adaatu istithinaa-in meega waaye labo mustatnaha hee xaaladihii xaaladihiisii maxaa waaye oo muxuu xaalkiis u yahay see la yeela maanaha imise xaaladood leeyahay mustatnaha xaaladihiisii maxaa waaye ama meega waaye waa dhihi karta saddex maxaa waaye tusaalihiis waay saddex maxaa waaye tusaalihiis waay saddexdaasuu kaga hadlayaa waxaan ku horumaraynaa tii koowaad oo ah adaatu istitnaain meega waayo kuwa ka dambena markin booskoodan ku gaari doonaan sheegayna fiir insha allah adaatu istitnaain meega waaye ayaa qeybta koowaad ah ayaan dhahnay soo maha jawaabteed maxay noqonaysaa sideed waaye intaas wey marka jawaabta adaatu istitnaain meega waaye haddii lagu dhammaad odhanaysaa sideed waaye bes ii sheega ku xigto bes ayaa tiri intaas waay fiiri marka baab listithnaa'i istihnihii ayuu u baab yahay wa xuruufu listithnaa'i istithnaha xuruuftiisii hamaaniyatun sideed waaye bal qaarkoodii isim way qaarkoodana ficil way qaarna waa xaraf musanifka xaraf u dhahay muxuu u dhahay mar dambe way hadda meeshaas ishkaalaad hagga naga geey hadda saan iska qaadooday وxروف الاsتiثناaء اsتiثnhi xrوftiisii ثaمaaنiyaة sideed waaye ثamaaniyaة maxaa loo rafciyey ثamaaniyat rafisantay sooma maxaa loo rafciyey faacila majlis hayndk br mubtadiisa wa xrوf وxروف الاsتiثناaء اsتiثnhi xrوftiisii ثamaaniyaة sideed waaye wahiya sideedkana ilaa ilaa waay ayadaa hooy u ah ayaa lagu bilaabay ilaa ilaa waaye haye iyo wakayrun kayrun waay labo iyo wa siwan siwan waay siwan ayaad dhahaysaa waa tanwiininaysa ya iska ilaaliya iyo wa siwan siwan waay iyo wa suwan suwan waay waa lagoda miim siinka kan dambe wa suwan suwan waay iyo wa sawaa-un sawaa-un waay waa la tanwiinina dhammaantood saddexda iyo wa khalaa khalaa waaye iyo wa cadaa cadaa waaye iyo wa xaashaa xaashaa waaye intaas maxaa ku dhan xuruuf listithnaa'i hal hal adda loo tirinaya waxa kalaa jiraan mar dambe insha allah qaybtii koowaad waa noo dhamaatay soo ma maxaa ahayd ee qaybta labaad mustathnaha xaaladihiisii maxaa waaye meego waaye imise xaaladoodu leeyahay mise xaaladii xaaladihiis maxaa waaye tii unta ka bilaabaya fi baabkana kan hadda aan ka rabno oo kee waay mustatnaha miya mustatnaa minhuga miya aadatu istinaa miya kee waay mustatnaha waay mansuubadkaas oo ku jira inta kale ma rabno da hakunko isaga rabna meesha marka muxuu kaga hadlayaa aan dhaha maxaan dhahnay qaybtii labaad waaye mustatanaha xaaladooyinkiisii maxaa waaye mustatanaha xaaladooyinkiisii maxaa waaye markii la dhaho hee saddex qiibada loo kala qaadaa mid ilaa kii lagu soo reebay iyo ilaa ma ahane inti intii kale midkii lagu soo reebay loo kala qaadaa aada si soconaya tartiiba soconaynaya megay ahaayeen huruf listina tan kood maxay ahayd ilaa ii qabo ii qabo ilaa ya ilaa aan joogno ha tagin ilaa kii lagu soo reebay iyo maxaa loo kala qadaa kuwii kale kii lagu soo reebay kuwa kale kii lagu soo reebay dib u dhig xagga noo dhig agga agg xagga gee waxaan istaagaynaa ilaa kii lagu soo reebay bis maxaan dhaynaa marka ilaa kii lagu soo reebay hee xaaladihiisii maxaa waaye dheh marka maskaxda furiya ilaa kii lagu soo reebay xaaladihiisii hee maxaa waaye imise xaaladood uu leeyahay saddex xaaladood uu leeyahay ilaa kii lagu soo xiray imise xaaladoo leeyahay saddex ilaa hee kii lagu soo reebay imise xaaladoo leeyahay saddex xaaladood leeyahay haye xaalada koowaad maxaa waaye xaalada labaad maxaa waaye xaalada saddexaad maxaa waaye asigaa noo sheega marka muslim anti isagaan sheegin hogaho khulaas aan bixino ilaa kii lagu soo reebo wuxuu leeyahay saddex xaaladood soo maa xaaladda koowaad in la nasbiyo ayaa waajib ah ma fahamni xaaladda koowaad in la nasbiyo ayaa waajib ah xaaladda labaadna laba in la nasbiyo iyo in la rafciyo labada way banaan tahay in la nasbiyo iyo in bedel laga dhigo iska dhe in la nasbiyo iyo in bedel laga dhigo ayaa banaan labada waay laba wajiilo waay in la nasbiyona waa banaan tahay in bedel laga dhigana waa banaan tahay haye xaaladda labaad ee xaaladda saddexaad ilaa kii lagu soo reebay yeelanayo waxaa waaye xadbasadii caamilkiis u baahan yahayaa laga yeelaa xaaladda saddexaad xaala mustata kii ilaa lagu soo reebay muxuu noqonaa marba wixii caamilkiis u baahan yahay ayaa laga dhigaa intaas ma way los yihiin xaaladda saddexaad maa waay marba wixii caamilkiisu u baahan yahay ayaa laga dhigayaa tusaale ku fahmi doona insha allah waxaan dhahnay ilaa kii lagu soo reebay saddex xaaladood oo leeyahay yaa luminaya maskaxdaas ku dardarsan tartiibtaada insha allahu tacaala waa laqi doontahe ilaa kii lagu soo reebay wuxuu leeyahay saddex xaaladood haye xaalada koowaad in la nasbiyaa waajib ah xaalada labaad laba ku bannaan in la nasbiyo in bedel laga dhigo xaalada saddexaad maxaay mar marba wixii caamilkiis u baahan yahay ayaa laga dhigaa xaalada saddexaad maxaay marba wixii caamilkiis u baahan yahay ayaa laga dhigayaa ma fahamne ilaa ayaan joogna inti kale dib o dhigin xag waay lama gaarin isaga noo keenayo madi markii gaarno ayaan sheegayna isagana haye fiiri marka musanifka waa noo sheegi doona inti hadda aan sheegnay bal fi aan fiirino marka meeshan wixii ku qoran inay is leeyihiin iyo inay iskhilaafsan yihiinba horta ma fahamne xuruful istisnaa waan soo qaadanay meela saarnay soo maha wixii ilaa ilaa wixii ka dambe oo mustatnaa ah xawaashiisi maxaan dhahnay maxaa waay ku saabsanayd soo ma haye haddii maxaa waay ku saabsan tahay waa kala qaadanay soo maha ilaa kii lagu soo reebay iyo kuwii kale wixii lagu soo reebay u kala qaadayna kuwii kale wixii lagu soo reebay dib u dhig hadda waxaan rabnaa ilaa bes ilaa ti kood ilaa ma hayno ilaa kii lagu soo reebay horta meel aan saarno kaas horta aan feerno naftaan ka qaadno markii asaga naga cabsado iska celino ayaan kuwa kala aadeynaahe falmustathnaa macneed maxaa waaye lasoo reebay waa kii lasoo reebay dhe isagaa rabnaahe falmustathnaa kii lasoo reebay biilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu waa la nasbinaa maa fahamnay yunsabu hee waa la nasbinayaa goorma laakiin sharduu leeyahay fiiri idaa kaana alkalaamu kalaamka hadduu yahay taaman mid dhimaystiran oo taam ah maw muujaban la sugay idaa kaana alkalaamu kalaamka haddii uu yahay taaman mid taam ah muujaban la sugay muuja jiimka waa la fatxinaya iska ilaali mu miimkan waa la godaa muujaban la sugay maxaan dhahnay ilaa kii gadaasheeda dha dhaco maxaan dhahnay saddex xaaladood leeyan dhahnay sooma marka horba xaaladda kood maxay ahayde wala nasbina waa kana de waa yunsabu wala nasbina dhahnay soo maha shardi leeyahay maxaa shardi laakiin kalaamka inuu yahay taam muujab ah taam muujab ah arniyo taam muujab maxaa laga wada haddan dib maa u dhigayna mase hadda sheegayn waa fahmaynaa de waa fahamkee ku xiran taam muujab hee taam waa isweydiinaysa adag hadhow markaas meeshaad markii aad fadhiisto horta maxaa laga wada niyo taam muujab maxaa waay taam muujab maxaa waay waa is dhehaysaa haddaan kuu sheego dhib malaha waa u qasbanahay taam waxaa laga wadaa mustatnaa minhugis kii la sheegay muujab maxaa laga wadaa diidma aan ku jirin intaas intaan fahmayna kuma dhadheeraanaya haddi waa laga yaba in na kala tagto waa soo qagaabina insha allah aksaru cibaara isku daynaynaa aan ku fahmno taaman maxaa lagu wadaa mustatnaa minhugiisi la sheegay mnka kan ilaa ka horeeyo waay muujaba maxaa laga wadaa wax diidma ah aan ku jirin wax diidma ahee aan ku jirin saasaa laga wadaa tusaalaha si fiican ugu fahmi doonta falmustathnaa kii lagu soo reebay biilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu huwa yunsabu darao muayar siga a naayibulfaalkiisa awe damiir mustatir fiihi way ku dhex jiro huwa duma awaluhu wa futixa qabla aakhirihi waa soo marnay falmustathnaa kii lasoo ree lagu soo reebay biilaa ilaa lagu soo falmustathnaa kii lasoo reebay dheh biilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu waa la nasbinaya gorma idaa kaana alkalaamu kalaamka haddii uu yahay taaman mid taam ah muujaban hee la sugay taaman mid taam ah muujaban la sugay oo aan la diidin la sugay macnad maa waay aan la diidin la ogol yahay waay aan la diidin tusaale naxwu qaama alqowmu ilaa zaydan wakharaja annaasu ilaa camran buu dhahay fiiri si fiican u fiiri hadda marka qaama alqowmu qoomkii ayaa istaagay ilaa zaydan zayd maahane maahane yaa keeni horta ilaa waay ilaada keentay maahane ilaa ayaa wadata qaama alqawmu qowmkii ayaa istaagay ilaa zaydan zayd mooye waa yahay haddaba mustatnii aaba horta zaydan waay mustatnaa minhnu awe alqowm waay adaatu istitniin awe ilaa waay zaydan lasoo reebo waay soo ma alqowmuna laga soo reebo waay ilaana lagu soo reebo waay haddaba macnaha maxaa waay marka qoomkii way istaageen ilaa zaydan maahan zayd muxuu yahay seew yahay ya ya ma istaagin waa isaga qoomkii waa istaageen markii ay istaageen waxaa laga celiyey zayd maxaa la dhahay fadhiiso asaga muxuu yahay wuu fadhiyaa waay qoomkii markii istaageen zayd waa laga celiyey oo waa fadhiistay inuu zayd fadhiyo see ku ogaanay ilaa ilaa ayaa noo sheegtay ilaa ayaa diiday war zeed wuu fadhiyaa inta kale waa istaageen waay mafaan intaas haye haddaba kalaamka taam ma yahay see taam ku yahay mastatnaa minugiisa ayaa la sheegay aaway mastatnaa minugiisi alqawm waay muujab ma yahay see ku yahay hadiid makuma jirto qoomkii ma istaagin ma aha he waa istaagay waa la sugay istaaga loo sugay wa kharaja annaasu dadkii way baxeen ilaa camran camar maahane wa kharaja annaasu dadkii hee way baxeen way baxeen wax jooga ma laha ilaa camran camar maahane camar hee seew yahay isaga asiguu jooga ma baxin waayo dadkii kale waa baxeen qoomkii baxay waxaa laga soo reebay camar waay camar isama bixin waay camar maxaa waay marka mustatnihi waay lasoo reebo waay naaskana maxaa waay mustatnaa minhu waay laga soo reebihii waay adaatu istitnaain a waay laga soo reebihina ilaa waay in zeed dad dadkii baxay hee aan ku jirin laga soo reebay yaa noo sheegay ilaa ilaa waa noo soo reebtay ilaa markii ay noodayha zeed waa soo reebtay dadkii kale waa dirtay laakiin way baxeen zeed laakiin ilaa lagu soo celiyay ma bixin asugu joogaa kalaamkiina taam way muujab ah saas marka waa xaalad waay xaaladda kood maxaa dhaanay nasbi ayaa waajib ah hadda si kale kuma banaa inaa mustatani inaad nasbisid mooyaane inta io dhig hal xaalad waay xaalada labaad maxaan dhahnay waxaa bannaan nasbi iyo bedel waay tii waatana wain kaana alkalaamu kalaamka haddii uu yahay manfiyan mid la diiday aan la sugin kii hadday muxuu ahaa mid la sugay ay soo maa kan maxaa waay waa la diiday lama sugin waay waa laska diiday wain kaana alkalaamu kalaamka hadduu yahay manfiyan mid la diiday diidma ah ku jirta haye taaman taam ah taam aa ka wadnaa masanaamingiisii la sheegay hee jaaza waxa banaan jaaza waxa ku banaan fiihi xagee la celina mustatnihi wa jaaza waxaa ku bannaan fiihi mustatnihi dhehdiisii albadalu bedel ayaa bannaan wanasbu nasban waa bannaan iwa nasbu nasba ayaa bannaan cala alistithnaa'i istithnihi korkiis nagu nasbiyo xaaladii labaad waay maxaa dhaanay laba weja ku bannaan soo maha goorma shardigu leeyahy waa kana haddii kalaamku uu yahay wax la diiday kalaamka markii laleeyahay waa la wii ilaa e ka horeeyey waay haddii kalaamku uu yahay mid la diiday oo haddana tam ah mustahnaa minugii maxaa ku bannaan labo badel iyo annasbu cala alistithnaa'i ku dhahay tusaalaa ku fahmi doontaa fiiri wain kaana alkalaamu kalaamkii hadduu yahay manfiyan mid la diiday taaman oo dhimaystiran jaaza waxaa ku bannaan fiihi fi lmustathnaa mustathnihii dhexdiisii albadalu badel iyo wannasbu nasbo cala alistithnaa'i lagu nasbiyo tusaale naxwu maa qaama alqowmu ilaa zaydun wailaa zaydan ayuu ku dhahay ujeedaa maa qaama alqowmu qowmkii mi istaagin wax la diiday miya mas wa la sugay waay wax la diiday miya ma istaagin wax diidmo waay soo ma haye maa qaama alqowmu qowmkii ma istaagin ilaa zaydun zayd mooye wa ilaa zaydan zayd mooya mooye waay labadaba in banaanashadeeda ku ku kuu sheegay haddii la dhaho marka ilaa zaydun maxaa noqonaa bedel waaye bedel nooce bedelu bacdin min kullin waaye bedelu lbacdi min alkulli waay zayd waa bacdo oo ka mid ah kulligii qoomkii soo maa bedel waay markaasi wa ilaa zaydan haddii la dhahana nasbigii waayo waaba nasbiyeysan yahay wax lagu nasbiyey istithna waayo waayahay sidaasoo isagana kalaamkii manfi miya mase mu- muujab waay manfi diidma ku jirta ujeeda taa mi yahay maxaa dhahay e mustathnaa minhugi waa la sheegay aaway mustathnaa minhuga alqowm waayo xaaladaasi tii labaad waay tii saddexaad maxaan dhahanay xaalad saddeed maa waay hadba wuxuu caamilkiisii u baahan yahay ayaa laga dhigaya soo maha marba sidii caamilkiis u baahan yahay ayaa looga dhiga maxaa laga wadaa caamilka hadduu u baahan yahay faacil maxaa laga dhigaa faacil waay haddii mafcuul u baahan yahayna mafcuula laga dhigaa haddii u baahan yahay jaritaanna majruura laga dhiga waay saas hadba sidii u baahan yahay caamilka la fiilina waay tusaalaa ku ogaan doonaa insha allah wain kaana alkalaamu waa kas xaaladii saddexaad waay wain kaana alkalaamu kalaamka hadduu uu yahay naaqisan mid haaf ah haaf waay naaqis waay naaqis ma laga wadaa mastathnaa minhugiisi lama sheegaayo waay lama sheegin mastathnaa minhugiisi ayaan la sheegin waay wain kaana alkalaamu kalaamka hadduu yahay naaqisan mid naaqis ah naaqis maa laga wadaa half waay oo n oo mustathnaa minhugiis lama sheegna hee kaana wuxuu ahaanayaa kee kaana isimkeeda awa huwa way yaawa huwadana mustathniya laga hadlayaa o ilaa kii ka dambeeya oo mustathniya laga hadlayaa kaana huwa mustathnihi waay kaana mustathnihi kaana mustathnihi ilaa ka dambeeyay waay wuxuu ahaanayaa calaa xasabi alcawaamili cawaamisha dhadarkoodii korkooda u ahaana cawaamisha dhadarkoodii korkooda u ahaana maxaa laga wadaa caamilku wixii u baahan yahay ayaa looga dhiga waay wain kaana alkalaamu kalaamka hadduu yahay naaqisan mid naaqis ah kaana mustathnihii wuxuu ahaanayaa calaa xasabi alcawaamili cawaamili qadarkeeda korkiisi ayuu ahaanaa cawaamili qadarkeeda korkiisi cawaamili baahideeda korkiisa laga wadaa qadarki waxaa waay u baahan yahay laga wadaa tusaale marka naxwu maa qaama ilaa zaydun naxwu maa qaama ilaa zaydun agay baraynaa tabi naxwu maqaama ma istaagin ilaa zaydun zayd maahane qof kale ma istaagin waay hadda kalaamkan naaqis miya ha naaqis waay maxaa dhahay he mustatanaa minhu lama sheegin mustatanaa minhu mar walba muxuu ahaanaa ism way soo maha meeshan ficil ayaa la ficil muxuu u baahan yahay faacil maxaa laga dhiga marka zaydun maxaa laga dhigaa faacil waay marka he qaama faacil u baahan be saasa looga dhiga ma jeeda kalaamka naaqis waay ma qaama ma istaagin ilaa zaydun zayd mooyaane wamaa darabtu aniga ma garaacin ilaa zaydan zayd mooyaane waay darabtu ficli faacil waay maxay u baahan tahay he mafcuulun bihi waay ilaa wixii ka dambe maxaa looga dhiga mafcuulun bihi waay ayadaa nasbisatay waayahay wamaa marartu aniga ma soo marin ilaa bizaydin maahane wamaa marartu aniga ma aan soo marin ilaa bizaydin zayd mooyaane qof kale ma aan soo marin hadda marartu ficil wa faacil waaye maxay u baahan tahay mafcuulu bihi toos uma gaari karto ilaa harfu jara ku gaaraysaa marartu mafcuulu bihi toosee uma gaari karto laakiin maxay ku gaaraysaa harfu jar harfu jarka ku gaaraysa lasiina maxaa dhacay ya qof haddii meel ka jabo meeshaan is isgaaraynin ilaa hilib ama laf ama bir in lasoo gooyo la dhexgeliyo saasay ku istaagaya mooyaane maxaa loo sameynaa he birti lagu raakaabaa soo maha birti loo keenaa hilibkii meesha lagu habeynaa dha waa waa soconaa haddii saas aan la yeelin hema istaagi karo lugti eber waay ay kala go-day marka marartu mar mar walba maxay u baahan tahay he mafcuul mafcuulkana toos uma gaari karto waa awood daran tahay maxay ku gaaraysaa xaraf jar aawan dhahay xaraf wax jara i raadiya a mafcuulkaa saasaa ku gaaraysaa ha bir u baahan tahay bir inay ku socoto ayib saasa laga wadaa idan waxaa dhani wain kaana alkalaamu kalaamka hadii naaqisa mid naaqisa kaana huwa mustatanii wuxuu ahaanaya alaa xasabi alcawaamili cawaamili qadarkeeda korke korkiisa ayu ayay ahaanaysaa naxw ayuu ahaanayaa naxwu maa qaama ma istaagin ilaa zaydun zayd mooyaane oo kale waay wamaa darabtu aniga masoo ma garaacin ilaa zaydan zayd maahane oo kale waay wamaa marartu aniga ma soo marin ilaa bizaydin zayd maahane oo kale waaye ayib intaa ma fahamne hal mar aan khulaasayno musanifku raxmat ullahi calayhi wuxuu kaga hadlay aan dhahnay baabkaani saddex arrimood arrinka koowaad maxaa waaye adaatu istithnaa-in meega waaye arrinka labaad maxaa waaye mustathnaha xaaladidiisii maxaa waaye mismeega waaye iyo tusaalooyinkiisi mustadanahaasi tusaalooyinkiisi haddaba qaybta koowaad ee adaatu istithnaa'i meega waaye jawaabteed maxaa waaye sideed waaye sideedkin waa noo sheegay haye mustathnaha xaaladiisii meega waaye markii la dhahayna maxay noqonaysaa waa la kala qaadaa ya mustathnaha xaaladooyinkiis meega waay markii la dhaheen maxaa lahaa waa la kala qaadaa heesaa loo kala qaadaa ilaa kii lagu soo reebay iyo ilaa keyrkeed ilaa maahane inti kale wax mid lagu soo reebay loo kala qaadaa aana soo soconaya mustathnaha xaaladihiisii meega waaye markii lagu dhaho maxaad odhanaysaa waa la kala qaadaa haye kii ilaa lagu soo reebay iyo kii intii kale lagu soo reebay ee loo kala qaadaa toddobadii kale waay soo maa sideed ma ahaan ayay ahaani soo maa ilaa ka goog maxaa soo haray kii ilaa lagu soo reebay iyo kii toddobadii kale lagu soo reebay ayaa loo kala qaadaa haye kan toddobada kale inta noo dhig asagana mar dambe hooshiis galaynaa waayahay kan ilaa lagu soo reebay xaalkiis muxuu noqonaa saddex xaaladood kow in la nasbiyo ayaa waajib ah mar xaalada koowaad labo laba wej a ku banaan nas bedel iyo nasbi midda kalena marba sidii caamilkiis u baahan yahay ayaa laga yeelaa intaas ma fahamnay intaas keli aan qaadanay iyo tafsiilkoodii wallahu subxana wa tacala aclam wabilahi towfiiq